guddiga tartansiyowga shirkado adeega xadkiya weliba yoosaarena liiska magayaalka shirkado ka guuleysadena fulyowga adeega xadka sanadkun kun afar boqol afartan iyo shan oo kabeega lama kun labaati afar gudoomiyiga guddiga tartansiyowga shirkado adeega xajka ee agaasimaha guud ee wasaaradda awqaaftiyo arrimo diinta dowladaha federaalk soomaaliya maxamed xaaji ibraahim ayuu garab suranyin xubno guddiga iyo ka dhawaaqi natiijada tartanka shirkado
waxaan rabnaa inaan shaacinno natiijadii kama dambayska ahayd shirkadihii soomaaliyeed tartamay intay guulaysatay tira ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan horay ugu sheegnay bishan siddeed iyo tobankeeda maalinkii ay ahayd in tartankii israaraabkii koowaad ay ku guulaysteen soona gudbeen siddeetan sharikadood oo sharikado soomaaliyeed ah ka gadaal shaqadii la qabtay interviyuga amas muqaabaladii sharikadihii siddeetanka ah lala yeeshay waxaa ka dambeeyey dhowr habeen oo shaqo ah waxaanu doonaynaa sidaan hadalkaygaba hore ku sheegay inaan shaacino natiijadii kama dambayska ahayd si dadkii soo tartamayna ay u ogaadaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay u ogaato ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala na gaarsiiyey inaan ummaddan u shaqayno camalkaa inaan qabanana na waafajiyey bacda xamdilaahi casa wajalla waxaa mahad leh aan u mahad celinaynaa madaxda qaranka oo siyaasaddeeda koowaad arrimaha xajka sanadkan iyo sanadkii horeba ahayd xaj soomaaliyeed oo nadiif ah xaj soomaaliyeed oo horumarsan ummadda soomaaliyeed fariidada xajka say u gudin lahaayeen inay xukuumadda soomaaliya kor uu ka ilaalinayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ay aada u danaynayeen oo shaqadaas ku timid aynu hadda qabannay ilaalintooda iyo tawjiihooda iyo tusaalayntooda ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala ayagana mahad umudeedaan u celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilalka ay hayaan ha ku guulayo wasiirka wasaaradda owqaafta oo saacadda naga maqnayn wixii tala ah wixii tusaale ah wixii adeeguhan ugu baahnan ugu garab joogsaday guddiga haddaynu nahay dhammaan guddiga sharafta leh iyo intaan xusay madaxda qaranka si ay u kala sarreeyaan waxaan leeyahay natiijadii kama dambaysta ahayd ayaanu u taagannahay ummadda soomaaliyeed waxaanu u sheegaynaa siddeetankii sharikadood oo shoortiliisaha ku soo baxday waxaa iskugu soo haray toddobaatan iyo laba sharikadood oo sharikado soomaaliyeed ah halkan waxaan ka shaacinaynaa marka si rasmi ah toddobaatan iyo laba sharikadood inay yihiin sharikadihii kama dambaysta ah ugu guulaystay ummadda soomaaliyeed insha allahu xilkii inay u qaadaan mowsimka xajka ka shaqaynta iyo khidmada ummadda soomaaliyeed xajkooda ay ka shaqeeyaan kama dambaystii aan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo intii xajka garab iyo shaqo wacan ka geysatay
afartii novembar isla bilung yahaytii markii guddiga tartansiyowga shirkado adeega xajka yoo saareen shuruudo laku fado inuu habuuyan dhammaan shirkado daneeyeen inay ku qeyb galan tartanka adeega xajka sanadkun kun afar boqol afartii shan welibana aan ka dambeyntii ha ka baxina toddobaatan iyo lama shirkadood oo ka guuleysadeen adeega xajka